بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله halowkii dama wanaagsan adiga iyo dhegaystayaasha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda dabcan shirkan higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka muhiimka u leeyahay guud ahaan geyiga soomaaliya gaar ahaanna reer koonfur galbeed magaalada baydhabona waxay nasiib u yeelatay in shirada caalami ah oo levelkana lagu qabtaa magaalaha lu nasiib badan muhiimaddu uu leeyahay waxa weeye labada kun iyo lix iyo tobanka ummadda soomaaliyeed waddada iyo habka ugu wanaagsan ay ku heli karaan dawlad middan haatan jirta dhaxlaysa sidee lagu gaari karaa marka talooyinku waxay ka wada dhacayaan dowlad goboleedyada dalka ka jira dhammaantood shirarka maanta waa laga qabtay koonfur galbeedna dabcan si ofishalia waxaa u furay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan oo isna maalmahan safar shaqo oo ugu maqnaa waddanka banaanka mudane wasiir marka maamul goboleedyada qaar oo puntland ay ka mid tahay shirkan si qaldan bay aragti ahaan ugu soo horjeesteen marka koonfur galbeed ma la dhihi karaa iyaduna maamuladaas ayay ka mid tahay fikir ahaan
dabcan puntland waa dowlad goboleed ka tirsan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed koonfur galbeedna sidoo kale waxa weeye puntland aragtideeda siyaasadeed iyo halka ay inay u aragto inay wax ka qadloohan yihiin iyaga hor waa inay aaraadooda iyo fikirkooda dhiibtaan inagu dee puntland kuma xirnin waxaan nahay dowlad goboleed madax banaan oo wixii ay u arkaan inay maslaxa ugu jirto guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer koonfur galbeedba ka hadli karo oraahdoodana soo bandhigan karo marka annaga iyo puntland iskuma xirnin annaguse waxaan u aragnaa in wadatashigan uu muhiim u yahay guud ahaan geyiga soomaaliya gaar ahaanna koonfur galbeed maanta codkeeda ay ku biirisaa aayaha ummadda soomaaliyeed marka shirkan ma waxaa maamulaysa dawladda koonfur galbeed mise dad gaara oo loo xilsaaray oo talooyinka aad siinaysaan ayaa jira
ani waa maadsan tahay waad og tahay oo xiliyadii lasoo dhaafay waxaa jiray madallo aada u waaweyn oo ay ku wada kulmayeen mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliyeed hadday tahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha guddoonka baarlamaanka intuba iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed sikii ugu horreysa hataan xasuusanahayd waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho kiisa labaadna waxaa lagu qabtay garowe kiisa saddexaadna waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho oo ay kasoo baxeen in si deg dega deegaanada ama degmooyinka ama gobolada dalka meelaha ay dowlad goboleedyada ka jiraan iyo meelaha aysan ka jirin intaba la weydiiyaa shacabka soomaaliyeed labada kun iyo lix iyo tobanka sida lagu gaari karo hanaan doorasho oo ka duwan sii hore marka waa wax ay hogaaminayso dowladda federaalka soomaaliyeed annaguna ka dowlad goboleed ahaan maadaama uu masiirka reer koonfur galbeed soomaaliya ay aayahooda ka tashanayaan reer koonfur galbeed marka codkeena inaan ku biirino aragtida ummadda soomaaliyeed waa mid muhiima mudane wasiir shirkan imise maalin ayuu soconayaa
dabcan shirkan wuxuu soconayaa laba maalmood maanta ayuu furmay gelinkii dambe beritoodana ilaahay ilinkii guddiyo fara badan bay iska saari doonaan ergada ka kala timid deegaanada si ay bal awraahdooda iyo aragtidooda usoo aruuriyaan berritana waxaan rajaynaynaa in gelinka dambe uu si toosa usoo xirmo maanta iyo berrito ayuu soconaya hadii alla marka wasiiro ka tirsan dowladda koonfur dowladda soomaaliya ayaa shirkan kasoo qayb galay marka iyana ma ra'yiga dadka ayay aruurin doonaan mise dowladda ayay ugu dambeyn doonaan mudane wasiir muhiim ayay inoo tahay in shirkan heerka caalamiga ay maanta kasoo qayb galaan wasiiro ka socdo dowladda federaalka soomaaliyeed sida wasiiradda haweenka iyo xuquuqul islaamka marwe zahra maxamed cali samatar marka dabcan waa mas-uuliyiin soomaaliyeed waxayna goobjoog u ahaayeen iyada iyo xayma yare oo ah guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliyeed